degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay ilaalinta qoondada haweenka kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabelle kulanka oo diiradda lagu saarayay sidii haweenku ay qoondo ugu yeelan lahaayeen golaha deegaanka degmada mahadaay oo dhowaan lasoo dhisi doono ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo qaybaha bulshada ku nool degmada mahadaay gudoomiyaha degmada mahada iyo qaar ka mid a bulshadii kulanka kasoo qayb galay ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in qoondada haweenka la ilaaliyo bacdu salaan waxaan u nimid maanta halkan madashaan aan ugu soo qayb galnay kulli ka qaybgalayaal baan wadannahay waxaan rabnaa ka odayaal dhaqan ahaan ururka haweenka waxaa layidhi qoondadooda ha loogu talagalay in badan baa lagu soo celiyey intaysan wafuudda noo imaan ka hor madashaan waxaa ka dhacday in nin odayaasha dhaqanka ka mida uu yidhi kursiga maanta haddii la igu sheego waxaan siinaa gabarta iga mudan oo gabadhayda ah markuu saas leeyahay qoomiyadda uu ku matalayuu ka hadlayaa oo kursigaas u qaadi lahaa waan ugu hambalyaynaynaa odayaasha dhaqanka haddii aan nahayna boorka hadda waxaa ku qoran in ay haweenku leeyihiin qoondo boqolkiiba soddon ah
intaa kadib odayaasha dhaqanka ee degmada mahadaay waxaan rabaa inaan hal qodob aan marna codsi aan u jeediyo marna dardaaran aan u jeediyo kaasoo aan ka codsanaayo in ay ixtiraamaan ama ay siiyaan dumarka qoondada loogu talagalay dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle nuur xasan muuse ayaa sheegay in muhiimadda kulanka loo qabtay ay ahayd in bulshada lagu baraarujiyo muhiimadda ay leedahay in qoondada haweenka la ilaaliyo
in haweenka iyo dhallinyarada ay ka qayb qaataan dhismaha golaha deegaanka ee degmada mahadaay si kor loogu qaado qoondada haweenka ee woman kuwota la yidhaahdo boqolkiiba soddon ah waa tallaabo muhiim ah oo lagu dhiirigelinayo odayaasha si ay u taageeraan ka mid noqoshada haweenka dadka go'aan qaadashada siyaasadda ku leh ee deegaanka ujeeddooyinka ugu muhiimsan kulankan wacyigelinta loo qabanayo wasaaradda arrimaha gudaha u qabanayso waa u doodista in kor loo qaado awoodda go'aan qaadashada ee haweenka islamarkaana saameyn ku leh nolosha haweenka sida siyaasadda iyo bulshada
dhowaan ayaa la rajeynayaa in lasoo dhiso golaha deegaanka ee degmada mahadaay kulankaana waxa uu ahaa mid bulshada loogu wacyigelinayo sida ay u ilaalin lahaayeen qoondada haweenka